soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka canada ayaa wada dadaallo wax looga qabanaya dhibaatooyinka haysta dhallinyarada sida dilalka inkastoo sanadkan la sheegayo in dilalka dhallinyarada soomaalida ee toronto ay tiro ahaan hooseeyaan marka la eego sanadihii hore haddaba waxaa lagu soo waramayaa in loo baahan yahay dadaallo dheeri ah oo lagu soo afjaro arrimahan wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay yaasiin abikar oo muddo deganaa toronto ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa sababay in dhibaatooyinkan ay sii socdaan
xuseen sida aad la socoto waddamadan aynu ku noolnahay qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhammaysto xilligii lagu xukumay waxaa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi waxaa jirta in qofka lagu shabadeeyo in uu criminal record uu leeyahay taasina ay adkaanayso in uu shaqo ka helo waddanka gudihiisa dabcan qofka haddii uusan shaqaysan karin waxaa ku adkaanaysa nolosha oo dhan sababtoo waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo weliba waxa uu cuno taasi haddii uu waayo waxaa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu ka soo baxay maadaama aysan jirin waddo kale u furan xukuumadda naftirkeeda waxay ahayd in qofka inta uu xabsiga ku jiro inay u samayso xirfado uu qofkaasi ku shaqaysto kolkuuba dibadda usoo baxana inay u fududayso qaabka criminalka naftirkiisa ay u fududayso si qofkaasi uu shaqo u helo islamarkaana uu bulshada uga mid noqdo ugu noqdo qof shaqaysa waxaa jira xarumo ay soomaalida maamusho oo ku yaala magaaladan toronto kuwaasoo sheega inay taageeraan arrimaha dhallinyarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda xarumahan kaalintooda ma muuqataa run ahaantii way jiraan xarumo dhowr ah oo siriga naftirkeeda ay lacaga badan ay ku bixiyaan sidii dhallinyaradaasi looga badbaadin lahaa waxa xun islamarkaana loogu samayn lahaa barnaamijyo wax ko oola runtii xuseenow dhalinyarada waxay u baahan yihiin xarumo ay ku madadaashaan islamarkaana ay ku cayaaraan si ay uga badbaadaan dhibta lixaad kale ee banaanka taala taasi oo mar walba u sahlaysa in ay waxa xun la kulmaan balse su-aasha u baahan in laisweydiiye waxay tahay xarumahaasi ma sameeyaan shaqooyinka ay sheegaan inay u qabtaan dhalinyarada soomaaliyeed jawaabtu waxay tahay maya haddii ay samayn lahaayeen filayo in dhibta maanta dhalinyarada soomaaliyed halkan ku haysata inay mataqaana ay sii jiri lahayd ugu dambeyntii waad aragtaa dhibaatooyinkan waa kuwa sii socda soomaalida guud ahaan maxaa la gudboon si loo soo afjaro dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada aniga ahaan waxay la haboon marka ugu horeysa in soomaalida ay muujiso isku xirnaan islamarkaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada soomaaliyeed waxaa kaloo ila haboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay laamaha amnigana hoosha ugu fududaato haddii kale ma filaayo inuu istaagi doono dhibkan aadka oo baaxda weyn ee haysta dhalinyaradana soomaaliyeed ee halkan joogta arrintan dilka iyo dhibaatada ma aha wax ku cusub laamaha amniga ee gobolkan anaga aynu joogna ontario dad anaga naga horeeyey ayaa dhibtani maanta haysata haysan jirtay islamarkaana waxaa keliya ay oga baxeen waxay ahayd keliya in dhallinyaradooda ay u sameeyaan wacyigelin in si buuxda uga shaqeeyaan laamaha amniga in qalad kasta oo ay arkaan inta aysan dad kala arkinba in ayaga naftirkooda ay u gudbiyaan laamaha amniga si qaladkaasi loo joojiyo marka waxa fiican in naftirkeennaba aan aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena islamarkaana waxa xoon ka celin lahaa laamaha amnigana si buuxda ula shaqeyn lahaa
kaasi waxa uu ahaa yaasiin abikar oo ka mid ah dadka degan magaalada toronto waxaa u waramayey waryaheena xuseen nuur xaaji halkaad nagala socotaana waa v o a washington